xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo lagu magacaabo maxamed maxamuud xeyd ayaa maanta ku dhintay weerar ah lala egtay baabuur uu saarnaa oo marayay degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho weerarkan waxaa sidoo kale ku dhintay ilaaladiisii iyadoo uu ku dhaawacmay mid ka tirsan shaqaalaha baarlamaanka xildhibaan cabdulaahi axmed coonka oo isna baabuurka la saarnaa ayaa weerarkaasi ka badbaaday cabdicasiis xuseen cismaan ayaa haddaba xildhibaan coonka khadka taleefonka ee muqdisho kula xiriiray waxaana uu weydiiyey siday wax u dhaceen iyo alxamdulilah rabbilcaalamiin fursataan waana badbaadiyey xildhibaanada misan ilahi naxariisa alla xasiyo annaga kusii soconay baarlamaanka hoteelka baan kasoo baxnay hoteelka markaan kasoo baxnay dulka aan markaan marayno hoteelkaan la yidhahdo ablood dariiqan bishiisa soo aadaya dhabarkiina waxaa xigay jaamacaddii hore iyo bankiga markaan hoteelka usoo dhownahay ayaa meesha ayaa meesha maaragtay gaari oo inta waxaa loo yaqaana roned waa raner oo toyota ah kiibaa waxa lagu soo gooyay ayuu iska dhigay muraayadaha degsiga xalay lagu fureen askariga anaga noo saarna xabadihi furay xabadiha leswadaasra marka kuwoodaa naga badnaa marka askarigii meeshii kugu dhacday xildhibaan xeydna meeshii kugu dhacday yar kaloo baarlamaanka ka shaqeeyana waa nala saarnaayo sina waa dhaawacnay anigana alxamdulilah ilahi waa badbaadiyey dhinaca ogeska mataqaana ayaa dhinaca kale marka alxamdulilah saas ayay ay wixii ku dhaceen imise qof baa markaa ba baabuurka saarnaa baabuurkaad idinku la socoteen shan baan ku saarnay boolka oo askari ah camirayaha generaal xeed oo horey la saarnaa darawalka iyo aniga iyo yarka baarlamaanka nagala shaqeeya iyo askarigii oo anaga waardiinaya waa gartay bal waxaad iga warantaa markaa baabuurkan baabuurkiina ku gooyay ee rasaasta ku furay meeshuu ka yimid iyo baabuurkaasi tir ahaan dadka saarnaa iyo sida ay rasaastaasi layswadaarsada u dhacday waxaad ka xasuusato baabuurka anaga ma garan karen waxaan u qaaday marka hore inuu sarbaas nagu sameynayo laakiin sarbaas naguma sameynin xoogu ku socday markuu gaarigeyna la simay oo wax yara u dhaafay adiga mitrigi bar laba mitr camal u dhaafay ayuu soo ayuu siirinka dhinaceyna usoo gooyey oo gaariga intaas ayaan ka xasuustaa iyo markay muraayadaha furaayeen markay muraayadaha furaayeen askariga anaga noo saarnaa wuu gartay already asigana aleerta wuu ahaa markaas adiga rasaasta laiswadaarsaday ninkaan askari kiloo ah marka asiga inay dileenba mataqaana u badi waa gartay hore marka askariga marka saas ayay wax ku dhaceen marka askarigiina ilaalada waa waxaan waa one minute waaya markay rasaasta fureen waa one minute wax ka yar markay fureen way sii dhaqaaqeen way baxeen waa gartay marka xildhibaan allah u naxariistay maxamed maxamuud xayd ma isla meeshuu ku geeriyooday ismaya intaan dariiqa sii soconay markii traffic lightka ama ama isgooska maaragtay aan marayno tiyaatarka iyo guri hooyooyinka odag ilaa intaas ayuu gaaray waa gartay askarigana ilaa isbaarada koowaad ee madaxtooyada markaan galaynay askarigana lagu gaaray ilaa intaas xoogaa nafta xoogaa yar wuu ku gaaray waa gartay adiga shaksiyan maxaa ku soo gaaray mar haddaad baabuurka saarnayd aniga alxamdulillah horta ilaha mahadle ilahay ani waa iga badbaadiyey ani waxba ima gaarin muraayadahaas oo soo jajabay maahan wax kale oo mataqaana kii gaaray maahan wax kale ani oo gaaray ma jiraan waa tahay markaa dareenkaagu siduu yahay waktigan aad ila hadlayso alxamdulillah waa fiicana xoogaa waa iska xoogaa dareenkeyga si fiican ma aha laakiin maadaama uu xildhibaan xeed anagana uu waalid ahaan noo ahaa marka ilaa laga aafaya waa xoogaa damiirkeyga ima siinin waa ilaa meesha ilaa laga aafay ina soo raaco marka wax feejignaana ma jirto oo idinka adiga iyo xildhibaanka geeriyooday aad saaka waktigan qabteen markaad bawrka soo raacayseen may may caadi un baan ahayn askariga wuunoo saarnaa ma qabin laakiin aleerta way iska jirtay dadkaana way iska dhaardhaarteen marka hadda arrinta meela hadda aan aan aan ku tilmaami karno ilaa iyo hadda malaha waa gartay ururka al-shabaab way sheegteen inay weerarkan ka dambeeyeen horena xildhibaanadiina baarlamaanka way u dhaarteen marka ma jirteen tallaabo inaad qaadaan oo ad uga hortegaysaan bartilmaameedsigan ururka al-shabaab idinka imanaya runtii hadduu seasonka waa xirmi rabaa laakiin kulley markii golaha aan ku noqono insha allah waa ka furmay taqaana debate oo arrintan ku saabsan amniga sidaan uusan kusii socon karin xukuumadii inay waxay aamusantahay ilaa hadda naqaan qabadkeedii wuu yaryahay hore u sheegnay haddana waa waa ku celinaynaa laakiin dadkiina taakiid way badasheen marka ma naqaano ku maqan tahay markaad ma waxaad xukuumaddaad qawadaysaan waxaad leedihiin dayac ayaa dhinaceeda ka imanaya ku saabsan amnigiina maya amnigeena ma aha waa horta in amniga guud amniga guud inuu sugnaado way amniga guud baa aan sugnayn keeni intaan soo gaarin amniga guud horta inuu sugnaado way haddii maalin had barqa oo laysku rasaasaynayo dariiqii dhexdiisa kaas wijkind of aan dhihi karnaa maaragtay oo amni waay laakiin idinka waa laydiin digay inaad feejignaan qaadaan oo tallaabo qaadaan soo may ahayn waa qaadin wax oo dhan laakiin wixii lama samayn karo adigu dhowaan waxaad ka badbaadday weerar adiga iyo xildhibaano kale lala damacsanaa ha ha ha gaarigayga loo dhigay ha markii labaad waa markii labaad maxaad markaa markii la waa markii labaad markaa weerar aad ka badbaaddo maxay kula tahay marka xaaladdu siday tahay xaaladdu waxa waaye xumaanta way kasii tagtay back to work waaye waa hadda aad iyo aad ayay mataqaana ayay mataqaana usii xumaanaysaa maaha inan haddii oo waan dhihi lahayn xoogaa war nabadgelyadii ammaanka yara waa soo fiicnaanaya waxbay ahaan lahayd laakiin nabadgelyadii kii kale way xoogaa waa kasii xumaanaysaa waad ka kuma hayno meeshaan waxaad iiga warantaa allah u naxariistay marxuumka maxamed maxamuud xayd ee geeriyooday bal wax yar taariikhdiisa iyo shakhsiyaddiisa iga sheekee way runtii nin fiican oo wadani u ahaa oo taariikh heer ku leh ee xukuumadda oo la soo shaqeeyey aasaaskii mataqaanaa aasaaskii mataqaanaa dowladii koowaad ciidan buu ahaa dowladii gacanka ayuu wax weyn ayuu mataqaan ka ahaa ninkii shanaad buu ahaa mataqaanaa ciidamada markii loo raacaa waagii cali samatar iyo amraali u ahaa nin oo xidigtiisa ugu horreysay jamaal cabdinaasir oo mataqaana oo mataqaana u xiray buu ahaa lexda iyo kooda wax ku bartay shan sano raashka oo tagay haddana shan sano iyo kale wax ku bartay talyaanigu adeeto adeeta naval oo ku bartay
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan cabdulaahi axmed coonka oo ka mid ah baarlamaanka soomaaliya oo maanta ka badbaaday weerar lala beegsaday hase ahaatee weerarkaasi uu ku geeriyooday xildhibaan maxamed maxamuud xeyd waxa uu khadka teleefonka ee muqdisho ugu warramayay cabdicasiis xuseen cismaan oo washington jooga